الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaynu ku dhex jirnay أحكaamu alkhiyaar masaaئishii ku saabsanayd labada qof ee wax kala iibsaday xaaladaha mid waliba uu door leeyahay iibkii uu sidiisa u daayo iyo iibkii inuu ka noqdo waxaynu markaa si gaara ugu dhex jirnay shaygii la kala iibsaday iibka dabadi haddii lagu ogaado ceeb iyo iin uu leeyihi walow halaka buu ihi hadduu dhinto almabiicu shaygii la kala iibsaday cinda almushtari uu ku dhinto qofkii iibsaday agtiisa uu ku dhinto aw actaqahu ama addoon hadduu ahaa uu xoreeyo uma calima deeta intaa dabadeed uu ogaado alcayba iintii shaygu uu lahaa rajaca wuxuu kula noqonayaa qofkii ka iibiyey bilarshi nuqsaanta iyo ceebtaa shaygaasi uu lahaa inta ay qiimihiisa ka dhintay wa huwa arshigu waa juzun waa qeyb min hamanihi lacagtii shayga lagu kala iibsaday ka mid a wa nisbatuhu ilayhi qadarka uu ka taagan yahay qeybtaasi ay ka taagan tahay hamanka iyo lacagta wax lagu kala iibsaday nisbatu maa shay qadarkii ay tahay naqas alcaybu intu ay nuqsaamisay min alqiimati shayga qiimihiisa ay ka nuqsaamisay low kaana saliiman hadduu badqabi lahaa wixii qiimaha u ahaa ay ka nuqsaamisay masaladan waxay ku saabsan tahay shaygii la kala iibsaday markuu la wareegay kadib kii iibsaday ayaa shaygii uu baaba-ay biaafatin samaawiyatin aw gayriha musiibo samada kaga timi ama sabab kale ayuu u halaagsamay ama addoon buu ahaayo wuu xoreeyey ama shaygii wuu wakfiyey hadday addoon ahayd ilmaayey u dhashay intaa dabadeed buu ogaaday shaygu iin iyo ceeb lagu celin karo inuu lahaa halkan celinimo suurtooda wax la celiyaaba ma jiraanoo shaygi buu baaba-ay muxuu markaa sameynayaa lamana odrhan karo xaqii qofkani u lahaa shaygaa celintiisu meesha uu ka baxayna lama odhan karo marka xalku wuxuu noqonayaa arujuuc ila larsh in shayga qiimihiisii ceebta iyo intaasi intii ay ka dhintay oo hamanka markaa la qadara ama lacagtii lagu kala iibsaday kii ka iibiyey inuu celiyo alarshu luqaahaan waa alfasaad istilaaxaanna waa almaalu lwaajibu fi ljinaayati calaa maa duuna nafs waa xoolaha waajiba marka dhib loo geysto waxaan qorgooyo aan ahayn qofka dhib loogu geysto bal haddii naftaba la qorgooyo waxaa laga bixiyo laftiisa arshi waa la idhahdaa laakiin fuqahadu waa ay ku tawasuceen oo macna intaa ka ballaadhan bay u isticmaaleen oo halkan oo kale arshiga waxaa looga jeedaa alarshu alfarqu maa beyna qiimati lmabiici maciiman wa beyna qiimatihi saliiman farqiga u dhaxeeya qiimaha shaygu markuu ceeb iyo in leeyihi iyo marka uu ceebtaa ka badqabo qiimaha uu leeyahay farqiga u dhaxeeya xagga hamanka iyo lacagta lagu kala iibsanayo marka la eego markaa shayga hadduu dhintay wuxuu yidhi farqiga u dhaxeeya qiimihiisa markuu badqabiyo markuu ceebtaayo intaa uu leeyahay inta hamankiiyo lacagtii lagu kala iibsaday kaga hagaagta ayuu kii ka iibiyey u celinayaa mar haddaan shayga laftiisii aan la celin karin shayga waxa weeyaan uu dhintay tusaale haddii masaladaasi waxa weeyaan aynu u yeelo shaygiibaa horta la qiimeynayaa isagoo bad qaba qiimihiisu waa imisa isagoo bad qaba qiimihiisu waa boqol intaa markuu leeyahayna qiimihiisu waa imisa waa konton marka nisfi bay isdheeriyi soo maaha qiimatuhu saliiman iyo qiimatuhu maciiban nisfu thaman baa qofkaa loo celinayaa marka intii lagaga iibiye tobanbaha ahaatee kala barhkeed ayaa loo celinaya hadday labaatan tahay kala barhkeed hadday boqol tahay kala barhkeed ayaa loo celinaya walasaxu buu yidhi wejiga asaxi waxa weeye ictibaaru aqali qiyami waa qiimayaashiisa inta u yar in loo eego min yowmi lbayci maalintii la kala iibsaday laga soo bilaabo ila alqabdi ilaa maalinta magdhowgan lala kala wareegayo marka waxaa la isweydiin karaa shaygii dee waxaa laga yaabaa maalintii la kala iibsaday iyo maalintan ceebtiisii iyo iintiisii lamagdhabayaa inay kala fog yihiinba ashyaadana qiimahooda korna wuu u kacaa hoosna wuu u dhacaa marka ma waxaa lagu qiimeynayaa maalintii la kala iibsaday qiimihiisu wuxuu ahaa mise maalintan la kala guddoomanayo waxaa lagu qiimeynaya maalintii la kala iibsaday ilaa maalintan magdhowga la kala qaadanayo qiimihii u hooseeyey ee shaygaasi uu gaadhay oo ziyaadada iyo markaa dheeraadka inta qiimaha badane uu gaadhay lagu qiimeyn maayo lannu qiimaha u badane uu gaadhay waa ziyaado xadatat fi milki lmushtari waa ziyaado shayga kusoo korodhay isagoo qofkii iibsaday uu leeyahay walow talifa buuri hadduu baaba-o athamanu lacagtii shayga lagu kala iibsaday hadday dhimato duunalmabiici shaygii la kala iibsaday aanu dhiman oo shaygiina ceeb lagu ogaado raddahu shaygii wuu celinayaa qofkii iibsaday waayo dee ceebtii iyo iintii inuu ku celiyo ay shareecadu u banaysay buu shaygii leeyi wixii lagu bedeshay inuu dhintay oo meesha uu ka baxayna celinta diidi mayso muxuu haddaba qaadanayaa isagu markuu shaygii celiyey marka shaygii lagu soo celiyey muxuu bixinayaa baayici mushtarigiisa markuu shaygii celiyey muxuu qaadanaya ila wixii lagu kala iibsaday uu dhintay wa akhada wuxuu qaadanayaa mila thamani lacagtii shayga uu siistay wax la mida buu qaadanaya oo hadduu shaygu ku iibsaday uu mithli ahaa aw qiimatahu buu qaadanayaa haddaanu mithli ahayna mutaqawim uu ahaa waayo hadduu noolaan lahaa wixii uu ku iibsaday laftiisunbuu xaq u yeelan lahaa marka wixii uu ku iibsaday mar hadduu meeshii ka baxay dee shayga waxaa lagu magdhabaa isaga oo kale haddii la helayo isaga oo kale haddaanu jirinna qiimihiisa ayaa lagu magdhabaa marka masaladana xukunka caamka ayay hoos tegeysaa walow calima hadduu ogaado buu yidhi qofkii shayga iibsaday alcayba in uu shaygu lahaa bacda zawaali milkihi lahaanshihiisu markuu wareegay kadiba ilaa gayri cidaan isaga ahayn u wareegay falaa arsha buu yidhi wax magdhabi magdhawi lahu isaga umuu sugnaan fil asax oo shaygii milkigiisii ayuu ka baxay tusaale ahaan uu iibiyey ama cid buu u hibeeyey ama wuu u hadiyeey ama wuu waqfiyey intaa dabadeed buu ogaaday in shaygaasi uu lahaa shaygii dee ma celin karo oo isaga mulkigiisaba kuma jiro marka ceebtii miyaan loo magdhab ahayn looma magdhabaya buu leeyahy sababta loogu magdhabayna waa maxay liannahu lam yayas min aradd shaygii in lagu soo celiyo kamuu quusan de waxaa dhici karta hadduu shaygii iibiyey in shaygii markaa ceebtii lafteedii loogu soo celiyey isaga oo markaa dee ay u suurtoodo isaguna kii ka iibiyey inuu celiyo marka maxaa la yeelayaa yantadir wuu sugayaa oo magdhow dalbi maayo waxaa kaloo la yidhi sababta aanu magdhow lahayn waxa weeye leannu isaga wax ka maqani ma jiro oo haddii shay markaa ceeble laga iibiyo gerhka loo geliy isla mid kalu gerhka u geliy markaa isagii waxba kama maqnaba shaygaas sida loo marsiiye loo jiirsiyo isaguna mid kale u jiirsiy halkaasuu xaqiisii markaa uga gudmay oo uga soo uga soo badmay fain caada buu yihi haddaba hadduu shaygii soo noqdo waa la sugaya waa inagii nidhiye fain caada hadduu soo noqdo almilku lahaanshiyo shaygii isagu dib uu yeesho falahu raddu kii marka hore isagoo ceebtale ka iibiyey inuu ku celiyo ayuu xaq u leeyahy waayo sababtii uu u celinayay dee waa qaa'imo waa shaygii inuu ceeb leeyahy waradduna mumkinu inuu celiyaano way suurtowdaa shaygii hadda isaga ayuu kusoo noqdee wa qiila waxaa la yidhi in caada hadduu soo noqdo shaygii oo lahaanshihiisa milkigiisa oo kusoo noqdo bikayri raddi celin waxaan ahayn uu ugu soo noqdo bicaybin lagu soo celiyey falaa radda macnaha celin ma laha isagu waqiilkani wuxuu leeyahay shayga hadduu milkigiisa dib u soo galo dib uu yeesho waxaa la eegayaa siduu ugu soo noqday siduu ugu soo noqday hadday tahay in ceeb uu leeyahay isagana loogu soo celiyey markaa isaguna kii marka hore ka iibiye uu ku celin karaa laakiin sida uu milkigiisu ugu soo noqday haddaanay taa ahayn oo tusaale ahaan uu dhaxalay shaygii dhaxal ahaan uu milkigiisa ugu soo noqday amaba se dee loo hibeeyey iyo wixii shabahaa falaa radda qiilkani markaa wuxuu ku binaynayaa masalada wuxuu ku binaynayaa tacliilkii aynu hore u sheegnay ee isaga laftiisu daciifka ahaa ee dee qiilka ahaa oo a liannahu istadraka dulaamata shaygaa intiiyo ceebta leh ee laga iibiyey wixii ka gaadhay isaguna mid kaleu ka goostay soo ma markaa waxbaba kama maqnay sababta u celinaya ma baxay shay ceeble baa lagaa iibiyey adiguna isagoo ceebtii laad mid kale ka iibisay intii lagu gaadhsiiyey aduna cid kale aad gaadhsiisay intii adiga kaa maqneed mid kale aad ka goosatay markaa sabab aad u celisaa ma jirto marka haddii ceebta ceebta lafteedii lagugu soo celiyey dee markaa waxbaa kaa maqan oo adna kii isagoo ceeble kaa iibiyey dib baad ugu celin kartaa sidaa saxiina waxa weeye alraddu binaan cala atacliil bicadam اlya'si min aradd inaga nidhi shaygii haddii lahaanshihiisu uu ka suulo oo cid kale uu u wareego ma celin karo magdhowna male waa inagaa nidhi maxaanaynu ku sababaynay waxaynu ku sababaynay de inaanu ka quusan shaygaas inuu dib ugu soo noqdo markaa marka tacliilkaa wax lagu dhiso sababtu ugu soo noqday ceeb uu yeeshay ha noqoto ama sabab kaleba ha noqoto sida dhaxal iyo hibe iyo hadiyada wixii la almaaleen xaq buu u leeyahay kii ka iibiyey inuu ku celiyo weliba taasi wa idaa kaana zawaalu biciwadin oo haddii shayga marka hore uu milkigiisa kaga baxay inuu wax ku bedeshay markaasaa khilaafku uu ku jiraa haddii shaygu uu milkigiisa ka baxay bilaa ciwad isagoo waxba aan ku bedelan oo cid buu u hibeeyey tusaale ahaan sida shaygii lagu soo celiyey ama uu ku soo noqday radda qaطcan kii marka hore isagoo ceebiya in la ka iibiyey wuu ku celin karaa waraddu buu uhi celinta shaygii inta iyo ceebta yeeshay la celinaya cala alfawri si deg dega waa inuu u dhaco waayo waxa weeyaan waa khiyaaru naqiisatin waa khiyaar ka dhashay nuqsaan shaygii la kala iibsaday ku sugan iibkana waxaa asal u ah alqaacidatu almustamiratu fiihi waa alluzuum waa inuu laasimo oo aan lagu kala noqon markaa mar hadday suurtagal u tahay inuu shaygii markiiba celiyo dee waa inuu celiyo hadduu celi waayo isagaa taksiir iyo gaabin sameeyey oo wixii iibka asalka u ahaa waa inuu laasimo oo khiyaar aanu ku sugnaan kaas ayaa dhacaya falyubaadir ha degdega buu ihi oo shaygaa ceebtale celintiisa ha u degdego cala alcaadati siday caadadu tahay u degdego oo wax caadada ka baxsan lagama rabo la odhan maayo tusaale ahaan qofkii markaad usii sido gucle ama orod amaba se waxa weeyaan haddaad salaad ku jirto ka bax salaada haddaad cunto cunayso halkaa ku jooji hadday habeen saqdhexaa tahay wixii ku gaadhay ha ku gaadhaan imika ugee la odhan maayo falow calimahu haddii shayga ceebtiisa uu ogaado wahuwa xaal huwa isagu yusalli uu tukanay walow salaadu sunnaba ha ahaatee aw yaakul ama waxuu cunaya ama u xaajo gudanaya falahu waxa u bannaan taakhiiruhu celinta inuu dib u dhigo damiirku raddiguu noqonaya xataa yafruga ilaa salaadaa iyo cunistaa iyo wixii la halmaala uu ka faaruqayo lannahu dib u dhaca radintii iyo celintii ay dib dhacday arrimaha ka dhashay lagu tiri maayo taksiir iyo gaabin waxaa la mida bay yidhaahdeen hadduu ogaado shayga ceebtiisa iyadoo arrimahan waktigoodu uu soo galay salaaddii mabuu gelin laakiin waktigeedii baa soo galay waa iska tukan karaa wakadalika cuntadii baa loo soo wadaa ayaanu cunisteeda bilaabinbe waxay la mid tahay tii uu cunayay bay la mid tahay aw leylan ama goor habeennimaa buu ogaaday shaygii laga iibiyey inuu caabiya in leeyahay faxataa yusbixa falahu taakhiru inuu celinta dibdhigaa buu xaq u leeyahay xataa yusbixa ilaa uu ka waaberiisanayo oo qofka habeen dee gud la odhan maayo inta waagu beryaya hadduu sugo wax gaabinoo celintii uu ka gaabiyey ma samayn fain kaana hadduu yahay buu ihi albaayicu iibiyuhu bilbeledi beledkaa mushtarigu uu joogo mid ku sugan raddahu caleyh wuu u celin doonaa shaygii ceebtiiyo inta lahaa binafsihi lafahantiisaa u celin aw wakiilihi aw biwakiili biwaasitati wakiili ama qofuu wakiishay buu ugu dhiibi oo haddii aanay wakaaladu taakhiir iyo dibidhigis aanay keenahayn aw calaa wakiilihi ama baayica ka shayga ka ibiyey kii uu wakiilshay buu ku celin doonaa ilaa halkiisuu gelayahay walow tarakahu hadduu iska daayo celintii nooca ahayd warafaca alamra arrinka uu kor yeelo o u gaadhsiiyo ilalxaakimi xaakimka fa huwa aakadu arrinkan baaba sii aakadsan oo sii adagba markaa shaygii siduu u celinaya almihim maqsuudkiiyo ujeeddadu waa shaygii uu iibsaday ceebtiiyo inta uu ku ogaaday ciddii lahayd inuu ku celiyo waddada celinta uu maray tay doonaysaba ha noqoto intuu qaaday isaga laftiisii gacantaa ka geliya qof ha wakiisho ha yidhaahdo war shaygaasi een iyo ceeb buu yeeshay hebel baa iga iibiye ugeey qofka iibiyuhu uu wakiishay ha u geeyo isagu ama wakiilkiisuba ha u geeyo waxaa kaloo u bannaan buu leeyahay inuu intaaba iska daayo oo uu shaygii maxkamadda geeyo haa shaygaa ninka hebel la idhaha baan ka iibsaday ceebtaa iyo intaa buu yee ayuu yeeshay u yeedho oo dee shaygiisii guddoonsiiya hadduu dood ka qabana dee suukaa yeedho oo na kala xukuma taasina way bannaanta ila waxaaba dhici karta kii ka iibiyey shaygan inay iskhilaafaan shayga ay ku murmaan marka halkii marka dambe arrintu ay ku dambayn lahayd oo maxkamadda ah bilow ahaanba shaygii inuu u geeyo ayaa u bannaan waay wain kaana hadduu yahay qofkii shayga ka iibiyey khaa'iban mid ka maqanay can ilbeledi ay walaa wakiila lahu bihaa wakiilo beledka aan ugu sugnayn beledka mushtariga uu joogo rafaca arrinka wuxuu u kari yeeli doonaa ila alxaakimi oo odhan maayo waan sugayaa inta uu imanayo bal waa in maxkamadda iska geeyo lamana odrhanayo shaygii qaadoo halka uu joogo ugu geeyo safro dhaadheer u galo la odhan maayo in maxkamadda markaa geeyo ayaa ku filan walasaxu buu ihi wejigaa saxaay annahu yalzamu waa inuu ku waajibayo alishaadu markhaatigelin cala alfaski ee calaa طalab اlfaski iibkaa inuu fasakhay inuu doonayo ceebtaa sheegu yeeshe awgeed in amkanahu haddii markhaatigelintu ay u suurtowdo xataa yuniyahu ilaa uu ka gaadhsiinayo ilalbaayici kii ka iibiyey aw ilxaakimi ama xaakimka ilaa uu ka gaadhsiinayo marka qowlkan asax wuxuu leeyahay haddii uu shaygii go-aansaday inuu celiyo inta uu kusii socdo qofkii ka iibiyey uu ku celinayay ama maxkamaddaba inta uu kusii socdo haddii markhaati inuu u sameeyo iibkaa inuu fasakhay inuu doonayo ay u suurtoodo inuu markhaati u sameeya baa waajib ku ah wayo waa aqalu lmaqduur wuxuu awoodo intii u yarayd weeye haddii kale dee waxay noqonaysaa inuu taqsiir iyo gaabin sameeyey qowlka kale ama wejiga kale wuxuu leeyahay maya mar hadduu kuba sii socdo qofkii shayga ka iibiye ama maxkamaddii uu kusii socdo intaa uu kusii socdo dee muqasir maaha mid celintii ka gaabiyey noqon maayo waxa markhaati inuu u sameeyaa waajibkuma ah marka hadduu markhaati u sameeyo waxay leeyihiin dee inuu maxkamaddii gaadho ama qofkii gaadho waxba shardi maaha mar hadduu markhaati u sameeyey fasakhiina dee ha ku dhawaaqo ila markhaatiga wuxuu u sameynaya waa alab lfask waxaan doonayaa shaygaa ceebuu leeyaha awgeed iibkiisii inaan fasakhaan doonaya fulintii fasakhana haba raaciya oo ha yidhahda iibkii waan ka noqday waay waxa ku hadhay markaa waa maxay waa wareejintii shayga iibkii wuu fasakhay qofkii ilaa ha ku wareejiyo ama xaakimkii ha ku wareejiyo fain cajaza can ilishaadi markhaati gelintii hadduu kari waayo oo dee cid markhaati noqotaba u waayo lam yelzamu kuma waajibaysa talafudu dhawaaqitaan bilfaski iibkii inuu fasakhay inuu ku dhawaaqaa kuma waajibaysa fi lasax oo dee isagu uu isla hadlo isagoo kelidii uu yidhaahdo shaygaan iibsay ceeb buu yeeshay ceebta awgeed iibkiisii waan fasakho waan ka noqo waajib waxaasi kuma aha waayo maxaa ninkani inuu hadlo maxaa loo doonay ama hadalkiisa qasdiga laga laabaa maxay waa qofkii ay wax dhex mareen inuu wax ogeysiiyo soo maha markaa qofkiiba haddaanu meesha joogin inuu kelidii isla hadlaa maxay faa'iideynaysaa maqsuudkii arinta laga lahaa yacnaa xaqiiqoobi maayo cid maqlaysaaba haddaani jirin wayushtaradu waxaa la shardiyaa buri tarkulisticmaali shaygii ceebta uu ku ogaaday ee iibkiisa inuu fasakho uu doonayo u go-aansaday isticmaalkiisa inuu joojiyo markuu ceebta ku ogaaday laga bilaabo walow istakdama hadduu adeegsado alcabda addoonkii aw taraka ama uu kaga tago cala daabati daabadda dusheedii sarjaha kooraheedii aw ikaafahaa ama heeryadeedii baطla waa buray xaqu xaqi u lahaa shaygaa inuu celiyo wuxuu leeyahay waajib waxaa ku ah markuu go-aansado shaygaa inuu celiyo laga bilaabo inuu joojiyo isticmaalkiisa haddii uu isticmaalkiisii joojin waayo oo adoonkiibuu adeegsaday oo uu howla u dirsan ama gaadhigiibuu alaab ku rartay ama alaab u saarayd buu ku daayay tusaalahaan weli u dul saaran amaba se gurigiibuu iskaga jiraayoo uu isaga hoyanaya oo uu ku raaxaysanaya ama daabadii maba fuuline heeryadiisii iyo koorihiisi iyo wixiisii baa saaran waajibku waa inuu ka rogo mar hadduu doonayo inuu celiyo hadduu sidaa yeelo celin xaq uma laha liishcaari dalika birida arrimaha uu sameeyey waxay dareen gelinayaan waxayna dareensiinayaan inuu iibkaa raalli ku noqday waayo wayucdar waa loo cudur daarayaa buu yihi fii rukuubi jamuuxin markaa marka la leeya baطla xaquhu xaqulijbaarkii baa meesha ka baxay oo ma khasbi karo qofkii baayic ahaa oo shayga in laga celiya kuma khasbi karo laakiin isagoo sidaa yeelay kii ka iibiya hadduu yeelo uhaa mar hadduu iin iyo ceeb yeeshay waan kaa celinayaa aada isticmaashid be dee waa xaqiisii wey wuxu uhi wayucdur waa loo cudur daarayaa fii rukuubi jamuuxin daabad waxa weeyaan madax adag oo canaada fuulisteeda taasoo yacsuru ay adag tahay sawquha in xagga dambe laga kaxeeyo waqowduha in la hogaamiyo waxaa la kaleysay tusaalaha waa faras faraskaa wuxuu ugu geyn karaa un qofkii uu ku celinaya inuu foolo faraskii ma ogola in xagga dambe laga kaxeeyo in la in la hogaamiyana ma ogola waa hor iyo dabadiid muxuu markaa samaynayaa uu fuulaya fuulistaa dee halkan istikhdaam loogama jeede si kaloo lagu kaxayn karaan jirin faras ka kaalay oo dee gawaadhida ka waran gaari dabada ma laga kaxayn karaa ama ma la hogaamin karaa inta hoggaa lagu xidho so in la fuulo u noqon mayso oo la kaxeeyo si qofkii loogu celiyo waay waktigaa gawaadhi baan jirin ay tusaalayaashan bixinayeen waidaa saqata muu yihi haddii uu dhaco oo meesha uu ka baxo radduhu celintii uu xaqa u lahaa bitaqsiirin gaabin uu sameeye awgeed falaa arsha wax magdhawo ma leh oo ceebtaa looga magdhawo tusaale ahaan shaygii buu ceeb ku ogaaday inuu celiyaabu xaq u yeeshay celintiibuu ka gaabiyey isagu ma odhan karaa haddii celintii aan ka gaabiyo xaq aan u yeelan waaye ceebtaa lay magdhawo mee ma odhan karo leannu sidaa celintii waxa weeyaan oo asalkii ay meesha uga baxday ayaa arshigii oo farac ka ahi bedel ka ahina isla meesha uga baxaya taqsiirkiiyo gaabinta uu sameeye awgeed walow xadaa hadduu soo dariyo cindahu agtiisa caybun ceeb kale saqata waa dhacaya araddu celintii qaaran raddigaasi xaalo u yahay mid khasaba oo shaygii marka hore lagaa iibiyey iin iyo ceeb buu lahaa agtaadana mid buu ku yeeshay inta aduu haysana mid buu yeeshay miyaad ku khasbi kartaa qofkii inuu kaa celiyo maya kuma khasbi kartid waayo dee dhibka waad u simantihin ma isagaa markaa ceebta dusha laga saaraya taada ma isagaa dusha loo saaraya oo qofkii shaygii isagoo hal ceeba labaad aduu ka qaadata laba ceebood isagoo leh inaad ku celiso oo weliba celintaasi ay noqoto mid khasaba dee cadaalad noqon mayso oo adararu laa yuzaalu bidarar dhib dhib laguma suuliyo oo kanaa la dhibayaa si kan dhib looga ilaaliyo ma soconayso dee xaalado gaara mooyaane waayo maxaa markaa la yeelayaa waaye shaygii ceeb baad ku iibsatay waad ku ogaatay markaad la wareegtay kadib ceeb kalena adigoo haya ayuu yeeshay maxaa shaygaa laga yeelaya waa tan horta xaq khasaba uguma liid qofkii inaad ku celiso maxaa la yeelaya uma in radiya hadduu shaygii raali ku no raalli uu ku noqdo bihi shaygii labadii ceebood bale albaayacu iibiyi radda lmushtari kii iibiyey baa celin doona aw qanaca bihi ama uu ku qanciyo uu iska haysanoo labadaa isaga kala dooranaya isaga laftiisu celinta kuma khasbanee shaygii laba iimood buu yeeshay mid horeysay intaanad guddooman uu lahaa iyo mid intii adigu aada haysay uu yeeshay qofkii kuma khasbi kartid baynu dhiiga celi laakiin hadduu isagii raali ku noqdo dhahdo anaa ku qaadanaya iska soo celi dee arrinku waa dhammaaday marka macnuhu waxa weeye hadduu raalli ku noqdo bilaa arshin can ilxaadid isagoon wax magdhow aan ka qaadanahayn ceebta cusub ee dambe marka mushtarigii may waa hadduu baayici raalli ku noqdo mushtariga may waajib ku tahay inuu ku celiyo maya aw qanica bi hadduu doono uu ku qanciyo uu isku iska haysan iyadoon ceebtii hore aan looga magdhabin iyadoon ceebtii hore looga magdhabin waayo haddii la dhahdo shaygii ha celiyo ceebtii horena magdhow ha laga siiyo taasi waxay noqonaysaa qofkii shayga ka iibiyey in la dhibay oo shaygii in lagu soo celiyey iintii uu lahaa awgeed iyo iin kale oo kusoo biirtay kaa in la dhibay bay noqonaysaa lakin hadduu isagu raali ku noqday dee zaala dararu biridaahu wailaa buu yidhi haddaanu iibiyihii raali ku noqon ceebtaa cusub inuu ku qaato bilaa magdhow falyaduma shaygii ha ku daro marka uu celinayo almushtari iibsaduhu arshal xaadif ceebtii soo darisay magdhowgeeda ilalmabiici ha ku daro shaygii la kala iibsaday wayaruddu waa inuu celinaya markuu taa ku daro xaq buu yeelana inuu celiyo baayici waa ku qaadan waaye ceebtii cusbayd adiguna inaad haysato iskaga haysato raalli baad ku noqon weyda maxaa kuu furan haddaad mushtari tahay inaad celiso laakiin ceebtii u agtaada ku yeeshay magdhowgeeda inaad raaciso aw yaqramu ama wuu magdhabayaa albaayicu iibiyihii arshal qadiimi ceebtii hore magdhowgeeduu bixinaya walaa yaruddu mushtarigiina shaygii soo celin maayo mar haddii ceebtii hore loo magdhabay fain itafaqaa hadday isku waafaqaan calaa axadimaa midkood fadaaka dee kaas ayaa xukumkiisa lagu shaqaynaya oo haddii mushtarigii uu ogolaado inuu shaygii celiyo magdhowgii ceebta cusubna uu raaciyo oo baayiciina u saa raalli ku noqdo way dhammaatay haddii uu baayici idhaahdo ceebtii hore uu lahaa magdhowgeedaan bixinayaa saa ku qaado mushtarigu raalli ku noqdona way dhammaatay haddii ay labada midna ay isku waafaqi waayaan ka waran wailaa ee in tanaazacaa haddii ay murmaan oo uu yidhaahdo mushtarigii shaygii waan kugu soo celinaya intuu agtayda ku yeeshayna waa magdhabaya baayiciina uu yidhaahdo maye hayso maadaama ceeb agtaada uu ku yeeshay ceebtii horena magdhowgeedaan ku siinaya halkaasay kala istaageen oo hirig bay noqotay fal asaxu buuri se asaxaay waa ijaabatu man waa mid in la aqbalayo dalabal imsaaka ka dalbay shaygii inuu haysto oo magdhowgii ceebtiisana macnaa laga qaadanayo baayica ha noqdo ama mushtariga ha noqdo labada kale shayga waan haysanayaa ayaa qowlkiisa la aqbalaya hadduu baayicu leeyahay ii soo celi magdhowgii ceebta cusubna soo raaci anaa haysanaye qowlkiisa la aqbalaya hadduu mushtarigu leeyahay anaa haysanaya ceebtii hore ii magdhowna qowlkiisa ayaa la aqbalaya waayo kale shayga waan haysanayaayo iibkii waxba laga bedeli maayo kale shayga waan haysanaya iibkii waxba laga bedeli maayo mala waxaan ku daray baayicu hadduu dha ii soo celi mee taasi waa iibkii oo laga noqday ta taasi kuma jirto hadduu mushtarigii leeyahay iibkii waan haysana shaygii waan haysanaya iibkii hore waxba laga bedeli maayo ceebta horun ii magdhow isagaa le soo maaha isagaa shaygii le waan haysanaya isagaa qowlkiisa la aqbalaya waayo qowlkiisu wuxuu taageeraya u ayidaya in iibkii sidiisa loo daayo ka ka soo horjeedana muxuu doonayaa iibkii in la fasakho asalkuna dee waa iibku inuu fulo oo sidaa uu ku socdo waaya wayajib waxaa waajiba buu ihi an yuclima inuu ogeysiiyo almushtari iibsaduhu albaayica iibiyaha cala alfawri si degdego inuu ogeysiiyo bilxaadii ceebta cusub ee soo darisay liyakhtaara si uu u doorto sida uu dan u arko fain akhara hadduu dibdhigo icilaamahu ogeysiintiisa bilaa cudur cudur daarlaan falaa radda celinna xaq uma laha walaa arsha magdhowna xaq uma laha de wixii ku waajibay uu ka tegayo oo uu ka gaabiyey eeg shaygii ceebta lahaa ayaa adigoo mushtarigii oo hayaa ceeb kale ayuu yeeshay markiiba waa inaad u sheegto ceebtaa kale qofkii kaa iibiyey si uu dee u doorto shaygii in loo celiyo ama inaad adigu haysato oo magdhow ceebtii hore u kaa siiyo haddaad taa ka tagto ood ogeysiin weyda ceebta cusube shaygu uu yeeshay agtaada uu ku yeeshay cudur daar la-aan shaygii kuma celin karti way kaa burtay taqsiirkaaga awgii wixii kugu waajibaad ka gaabisa awgeed ayaa celinta ay kaaga burtay magdhowna ma lihin waxay la mid tahay low akhara almushtari alradda xayu laa xaadid ceeb cusubba haddaanu yeelan oo ceebtii hore aada celinteeda markaa ka gaabiso oo markiiba aanad ku celin soo kaamay burahayn raddiga celinta iyo arshiguba tana waa sidoo kaleba waaya wuxu uhi walow xadaa hadduu soo dariyo caybun ceeb baa soo darisay o shaygii kusoo darisay cinda almushtari kii iibsada markuu guddoontay kadib ceebtaasoo laa yucrafu aan la garanayn alqadiimu ceebtii hore ilaa bihi in iyadu ay dhacdo iyada la sameeyo mooyaane ta hore lamama garan karaba waxay ku saabsantahy dee ashyaada dahaadhan ilaa la furo ama la jebiyo mooyaane wixii ceeb hoosta uu ku lahaa dee lama garan kara sooma marka ceebta cusube soo darisay waa ceeb ceebtii hore aan lagaba gungaari karin oo lama garan karin ilaa iyada shaygii lagu sameeyo waabuu kuu tusaaliye wuxuu ihi ka kasri baydin beedkii gorayada jebintiisa oo kale weeye iyo wa raanijin ee wa kasri raanijin iyo qumb qumbihii jebintiisa iyo wa taqwiiri biiikin iyo xabxabkii daloolintiisa xabxabkaasi oo mudawidin oo barhkii uu dirxi leeyahay rudda waa la celin shaygii oo qofkii laga iibsaday baa lagu celin walaa arsha wax magdhow ihina calayka celiye dushiisa may ahaan fil abhari wuxuu leeyahy shaygan ceebtanuu ku sameeyey ama intanuu u yeelay mushtarigu waa in aan ta hore la garan karin ilaa shayga lagu sameeyo shaygu waa beed beedka gudihiisu inay hagaagsantahy inay xun tahay dee in la jabiyun baa lagu gaari karaa sooma sida khaalibka waxaa lamida baalkan qumbaa la idhaahdo naarajiilka ee saliidda marka dambe noqdo marka hore biyo la caba leh waxaa lamida xabxabkii in la dalooliyun baa lagu ogaan karaa gudihiisu sida uu yahay marka la odran maa inuu celiyo horta xaq buu yeelanaya shaygii dee maciib buu noqday beedkii wuxuu noqday beedkii gorayadu wuxuu noqday mid aan ma ma wada xumo laakiin dee iin buu leeyahy ile hadduu wada xumaado celintiisu maxay taraysaa in la tuurun bay dee noqonaysa hadduu qurmayba dee dhammaantiiba lakiin haddii meeshii weli wax lagu intifaaca ay ku jiraan baa laga hadlaya raanijkiina waa saas oo kale xabxabkii waa xabxab markaa barhkii uu leeyahay dirxi ila hadduu dirxi wada leeyahay wax la celiyaa ma jiraana de waa in la tuuroonoo kudaafadda la geeyo soo maha maxaynu nihi beedka waa beedka goryadaa looga jeeda ka digaagga loogama jeedo waayo ka digaaggu marka horaabuu yar yahayo lama odran karo badhna wuu xunya badhna wuu bad qabaayo inbaa harhaysa oo qofkii loo celinaya suu intaa ugu intifaaco mar hadduu xumaado wada xumaaday wey lakiin ka goryadu weyn yahayo waxaa dhici karta inay ini xumaato ina ay hagaagsanta saa awgeed baa loo celinaya qofkii dee intiisa hagaagsan isagu ha ku intifaacee tanuu le wataqwiiri biiikin mudawidin isagana bacdihii baynu qadaray biiikin mudawidin ay bacdi barhkiibaa markaa dirxiyaystay oo qaybo badqaba buu leeyahy ilaa hadduu wada dirxiyaystay ama uu wada qurmay dee wax laga celiyaa ma jira sooma almuhim qofkii la odhan maayo wuu celin karaa mar hadduu ceebtaa shaygu yeeshay waay lana odhan maayo mar haddaa adigu jabisay ama aada daloolisay magdhow soo raacina la odhan maayo waayo lianna albaayaca sallatahu calaa kasri qofkan shayga kaa iibiyey isagaa jebintiisa iyo daloolintiisa kugu saliday de maruu kaa iibinayaba dee wuu ayaaba macnaheedu ahaa dalooli ama jebi si aada gudihiisa waxaa ku jira aada u gaadho oo aada u ogaato intana qura maha waxaa la mida kullu makuulin kullu maa ma'kuuluhu fii jawfi wax kastoo intiisa la cunaya ay gudaha ku jirto liintii baa lamida cambayaashii baa lamida waxaa lamida saasoo kale rumaankii waxaasoo dhan baa lamida weliba waxay yidhaahdeen qofkii shayga noocaasee hoosta ka xumaa berhkii uu ka xumaaday qof ka iibiyey aynu nidhi in lagu celiyaaba xaq loo leeyahy jabintiisa iyo daloolintiisana magdhow ku yeelan maayo waxaa xaq loogu leeyahay bay idhaahdeen meeshii waxaa lagu fura ee dee qurunkiisu iyo wasakdiisu ay gaadheen inuu isagu nadiifiyo taana xaq baa loogu leeyay isagaa dadka wax qurmay ka iibiyey xumaadee oo waxaagee guraa la leeyahy dee intana qaado fain amkana hadday suurtowdo macrifatu lqadiimi ceebta hore ee shayga hore u lahaa garashadeedu biaqala mima axdaahu wax ka yar in lagu gartaa ay suurtowdo inta uu la soo dariyey mushtarigu faka saa'iri lcuyuubi ceebihii kale ayuu la mid yahay alxaadiati ee soo darisay shaygii in aada ceebta gudihiisu uu leeyahay aada ku ogaan karto in ka badan ayaad jebisay ama aada doloolisay xabxabka dee haddaad in furto ood intaa soo saarto waad ogaan kartaa waxaa gudihiisa ku jira laakiin gebigiisiibaa afar baad u kala jarta intaa in ka yar baad iinta gudaha ugu jirta aad ku ogaan karaysa soo maa taasi iyadu xukunkan hore loo sheegay qaadan maysee ceebaha kale ee qofkii shayga iibsaday uu u yeelo shaygii ayuunbay la mid noqonaysaa xagga xukunka farcun farcigana wuxuu ku saabsan yahay fii cadami tafriiqi safqati bilcayn inaan labadii shay iyo ka badan ee laysku iibiyey haddii midkood uu ceeb yeesho midna uu bad qabo aan ceebtaa lagu kala geyn karin oo la odhan karin midna waa la celinaya midna midna waa la haysanaya ishtara ida ishtara hadduu iibsado buu ihi cabdeyni laba addoon oo maciibeyni labaduba ay ii leeyihiin safqatan ay bisafqatin waaxida hal heshiis uu ku iibsado raddahumaa wuxuu uhi labadaada addoon kun iga sii waan kaa siiyey buu hi markaa hal safqa ayuu ku iibsaday raddahumaa labadooda buu celin bilitifaaq mar haddii hal iib lagu iibsaday waa kalcayn ilwaaxida shay qura ayay ka dhigan yihiin hadduu doono inuu mid celiyo ka kalena uu haysto labada qowle masalada masalada ka dambeysa ku jira ayaa xaaladdaana ku jira masalada ka dambaysaana waata walow dahara haddii uu soo ifbaxo caybu axadihimaa midkood in uu leeyahy raddahumaa labadaba u israacin uu wada celin oo tafriiqu safqa bilcayb lama samaynayo labadii shay laysku iibiyey ee miduu iin yeeshay lama odrhanayo kabad qabaan iibsaday waan daystay ka ceebtiiyo intalena waan kugu soo celiyey lama odhanayo waa laba midkood wada hayso oo ka ceebtiiyo intalena magdhow ka qaado ama wada celi labada shay lalmaciiba buu yidhi ka ceebtala uun celin ma celin karo waxdaa xaalo keliduu yahay fi ladaari dee labadii dhinac waa la ilaalinayaa laba shay baad hal iib ku iibsatay laba gaari labadaa gaari toban kun iga sii baa tii ama waxaa tidhi walankaagaa tobankaagaa wan kun doolar iga sii qaar way bad qabaan qaarna iin bay yeesheen haddaad doonaysa inaad wada celiso wada celi kuwa bad qabiyo kuwa intalaba haddii kalena wada hayso oo kuwii inta yeeshay magdhown ka qaado arshi ka qaado waxaa sidaa loo yihi dee labada dhinac waa la ilaalinayaayo haddii la idhaahdo qofku wixii uu isku iibiyey badh ha lagu soo celiyo badhna ha la haysto dee taasi dhib bay ku tahay qofkii wax laga iibsaday waxaa toban un baad sayladda keentay oo hal iib baad ku wada iibisay maad kala qaadqaadine haddii lagu dhahdo mid baa in yeeshee kaxaysa sagaalkii kalena saasaanu ku qaadanay kaasaad odhan doontaa halkaa jiijiidi marka lima fi dalika min min idraari lbaayici baa loo diiday bitafriiqi safqati caleyh min gayri daruura oo qofkiibaa wixii uu isku iibiyey lagu kala qaaday iyadoo daruuro keenaysaa aanay jirin marka wada celi ama wada qaado wey xukumku waa sidaa waay waxaana loo jeedaa oo khilaafku uu ku jiraa sidiisaba labada shay ama ka badan ee la isku iiriyey ee mid manfacadiisu ka kale aanay ku xidhnayn laakiin labada shay ee la isku iiriyey haddaan mid lagu intifaaci karin oo ma manfacadii laga rabay aan laga gaari karin ilaa ka kale la helo iyadu waaba bilaa khilaaf oo mid laguma celin karo qofka tusaale laba kabood buu ka iibiyey labadii kabood mid baa ii yeelatay ma odhan kartid taa intale waa celis tan kalena waan haysanaya dee kab qura siduu odhan doonaa isagu kab qura yaa gashanaya haddaa adigu lu qura leedahay tusaalaana mid qura ay ku anfacayso ama dee lagaa iibsanaya ama qof kale aada siinayso qofkii aad ku celinsa siduu odhanaya taas khilaaf male albaab buu kaa iibiyey laba fardadooda fardad baa iin iyo ceeb leh tii kalena way bal qabtaa labadaba waa inaad ku wada celiso ama waa inaad wada haysato laakiin ma odhan kartid fardadaa iintiiyo ceebtalana waa celis ta kalena waan haysanayaa waayo labadii shay waa laba shay oo isku xidhanoo midkood laguma intifaaci karo manfacadii laga rabay lagama heli karo ilaa ka kale inuu la socdo mooyaane mas'aladana waxay ku saabsan tahay raddiga qahriga ah celintii khasabka ahayd laakiin de hadday iskaga raali noqdaan oo uu ku idhaahdo labadan shay aan aan isku iibiye saaad igaga iibsatay ka ceebtalena iska soo celi magdhowgiisii baan ku siinaya ka kalena hayso isagu raalli ku noqdo dhib ma laha taraaldigu dee meesha uu ka saarayaa arrinkan walow ishtaraa hadduu iibsado cabda rajulayni addoon ay laba nin wada leeyihiin oo maciiban oo iin leh falow waxaa u bannaa raddu nasiibi axadihimaa inuu midkood qeybtiisa celiyo ayaa u banaan oo ka uu qeybtiisa celiyey magdhowgii uu ka qaato markaa kii kalu muddo isagoo la shuraakoobaya oo ninkaa intiisii lagu celiyey waxa weeyaan waxa weeyaan shuraako kula noqonaya waayo halkan waxaa likhtilaafi lmaaliki asafqa tatacadad bitacadud ilbaayici soo horumaynan soo marin laba iib bay ka dhigantay waayo laba qof baa wax ka iibiyo midba uu qeyb leeya baa ka iibiyey marka laba shay oo kala duwan inay ka iibiyeen unbay lamid tahay waa litacadud isafqati bitacadud ilbaayici walow ishtarayaahu haddii addoon ay laba iibsadaan labaa wada iibsaday falixadimaa midkood waxa u banaan araddu celin ceeb uu leeyahy uu ku celiyo fi labaari tanna waa sidoo kale uuno asafqatu tatacadadu bitacadud اlmushtari haddii laba qof iyo ka badan shay ama shayaal laga wada iibiyo waxay ka dhigan tahay tirada ashyaada in leegoo iibi inay dhacday oo hal iib markaa laga soo qaadi maayo waay walow ikhtalafaa labadii wax kala ibsa hadday isku khilaafaan fii qidam ilcaybi ceebtan horeynteeda sudiqa waxaa la rumaysan albaayicu baa la rumaysan oo ceebtani ma waxay dhacday qabla alqabdi buu shaygu lahaa intaan mushtarigu aanuu la wareegin mise intuu la wareegay kadib ayay ceebtani kusoo dariisay taasay isku qabteen baayicu wuxuu yihi ceebtaa muu lahayna intaad adigu haysatay buu yeeshay mushtariguna wuxuu leey waxaad igu soo wareejisay isagoo ceebtaa leh ee walaa bayinata leexadimaa baa loo jeeda midkoodna caddayn ma haysto midkood in qowlkiisa in si loo kala saaro in la qaataa bay noqonaysa sudiqa waxaa la rumaysan albaayicu baa la rumaysan waay maxaa baayica loo rumaysanayaa baayica hadalkiisu oo ah ceebtu inay tahay waxa weeyaan ceeb xaaditha oo soo darisay dee asalka ayay waafaqsantay umuurta xaadidkaa maxaa asal u ah alcadam inaana jirin baa asal u ah kan la way horeysay dee alaslu fi ashyaa alqida maaha ashyaada waxaa loogu soo hagaagaya inay horeysay maaha waa talabaade baayicu asal kale qowlkiisu waafaqsayo aluzuum alcaqd asalku waa in mar haddii la kala iibsado oo la heshiiyo iibkaasi uu sidaa ku fulo taasuu isagu sheegan wax taa ayadii u sheeganaya iibiyihii oo ceeb muu lahayn buu leeyahy markii aan kugu wareejiyey kan kalena uu hadalkiisu waa hadal ay ka dhalanayso iibkii in la fasakho alasluna waa luzuum alcaqd walaslu cadam alcaybi fii yaddi asalku waa intuu hayay inaanu shayga ceebtaasi aanu yeelan waxaana masalada loo looga jeedaa ida اxtamala صidqu kuli minhumaa haddii labadooduba inay run sheegayaan ay suurtowdo haddiise midkood hadalkiisu aanu macquul bahayn wax suurtooba aanu ahayn dee kaa lama rumaysanayo ee ka kale ayaa la rumaysanaya horta ceebtu waa inay tahay maa yumkin xuduuثu wax soo darintiisu ay suurtowdo sida indhabeel wuxuu leeyahay hashan iyadoo indhala badan igu soo wareejisa kana wuxuu leeyahay way indha qabtee adoo haysta indhabeesha indhabeelku wax soo darin kara sooma marka taasoo kalea la odhanaya mar haddaan caddayn lahayn qof kale ma indha la-ayn baa hadalkiisa la qaadanaya oo asalkii u waafaqsan yahi laakiin shayguba hadduu yahay ka warrama shay aan soo darin karinba oo wuxuu yidhi anigo addoonkanaad iga iibisay far dheeraada buu leeyahy fartaa dheeraadka isagoo labaad igu soo wareejisay may fartu waxay usoo baxday inta adigu haysatay buu i hadalkiisu mi macquuli u socon karaa in far dhan la yidhaahdo inta adigu haystay usoo baxday farta ilaahay ba qofka ku abuuro oo waxa weeya wuxuu dhashaa isaga oo leh farta dheeraadka waayahay waxaa iyaduna la mida nabar qadiima oo dee ay iska muuqato muddo ka hor inuu ku dhacay ayaa kii iibiyey wuxuu leeyahay waa nabarkan uu cusubi oo intaad adigu haysatay buu ayuu ku dhacay kii kale wuxuu le war miyaanad arkahayn waa nabar qadiime oo beri hore ku dhace dakharkaasi beri hore ku dhace dee ka qowlkiisu waaqaca waafaqayaa la rumaysanaya baayacahun maaha waaye waxaa la mida nabar cusub baabuu leeyahy hadda dhiigu ka da-ayo muddo ka horna shayga waa la kala iibsaday baayic mushtarigi wuxuu leeyahy nabarkaa isaga oo lebaad igu soo wareejisay baayicuna wuxuu leey war suukan qoyan miyaanad arkahay ee dhiigu uu ka da-ayo yaa la rumaysanayaa baayica halkan la rumaysanayaa qowl hunaa qowl albaayic weliba min gayri yemiin dhaar la-aan baa lagu rumaysanayaa taa hore iyadu dhaar baa lagu ayidaya qowlkiisa mar hadduu sheegashadiisu ay xoog badnaatay dhaartu xaggiisa ayay maraysaa waaya marka cuyuubta waxyaabaha la kala iibsada ay yeeshaan waa umuur xaaditha soo maha walaslu idaafatu lxaadiثi ilaa aqrabi awqaati asalku waxa weeye shayga soo dariyey waktiga ugu dhow ee soo darintiisu ay suurtowdo in loo tiiriyo waa qaacida fiqhiya waay waxaa masalada laga soo reebaya masaladii ahayd albeycu bishari اlbaraءati min alceyb hadduu marka horeba sidaa ku iibiyey dee laga yeeli maayo taasaynu hore usoo marnay haddaan waxaa la kala iibsaday xayawaan aanu ahayn biyamiinihi baa lagu rumaysanayaa buu uhi dhaartiisa oo maxaa loo dhaarinayaa dee lixtimaali sidqi اlmushtari kan iibsaday laftiisu inuu run sheegayaa dhici karta calaa xasabi jawaabi waxaanu u dhaaranayaa sida jawaabtiisu ay tahay ayuu u dhaaranayaa oo qaabkii uu ku jawaabay markii la doodayey ayuu u dhaaranayaa oo hadduu yidhi tusaale ahaan inuu igu soo celiyo xaq uma leh waa inuu markuu dhaarana yidhaahdo wallaahi laa yaxiqu lahu radduhu calaya inuu igu soo celiyo wallahi inaanu xaq u lahayn dusaayin hadduu laa yalzamuni qabuulu shayga soo celintiisa inaan aqbalaa laazim waajib iguma ah waa in sidaa uu dhaarto manaa sida wax uu u sheegtay waa inuu u dhaarto hadduu dhaa bictuhu maa bictu ilaa saliiman shaygaasi isagoo ceebtaa ka badqabaan ka iibiyo on ku wareejiye dhaartuna waa in saa u dhacdo hadalkaa wallahi waa inu ka horeysiiyo marka calaa xasabi ay calaa mili jawaabihi xasab bimacna mili wey bilfatxi weeyaana xasab waxa weeyaan siinka waa la kordhigaya xasbu lama odhanayo wa tusakanu fi shicr laakiin gabayga oo kale xasbu waa la odhan karaa haddaba shaygii la kala iibsaday qofkii laga iibsaday baa lagu celiyey inuu leeyahay awgeed baa loogu celiyey laakiin shaygii sidii lagu iibsaday ee lagula kala wareegay wuu iska bedelay waxbaa ku kordhay ku dhajisan tusaalaaan wuu naaxay ama cilmiyo aqoon buu bartay oo addoon buu ahaa ama waxaa ku soo kordhay wax ka soocan oo ka go-an neefkii xoolaa aada iibsatay baa markaad la wareegtay kadib buu dhalay intuu rimay buu dhalay intaa dabadeed baad ceeb u yeeshay baad ku celisay addoonkii uu shaqeeyey gaadhigii tusaale ahaan waad ku shaqayso lacag baad kusoo saartay waad isticmaalaysay oo danahaagaad ku furshanaysay maxaa laga yeelayaa shayga waxaa kusoo kordhay shaygaa ceeb u yeeshay ogeed loo celiyay waziyaadatu buu ihi dheeraadka almutasilatu shayga kudheg ku dhegani ka simani waa sida cayilka wacayilo eh tatbac waxay raacaysaa alasla shaygii mar haddaad celiso wixii ku dheganaa dee lagama jari karo ii magdhabana xaq kuma liidoo dee haddii lagu magdhabo waxay noqonaysaa shay taabica in caqdi lagu gooni yeelay shay taabicana in heshiis lagu gooni yeelaa sax maha markaa ninkii aad ku celisay bay ayay ayay raacaysaa markaasay raacaysaa geedkii baa weynaaday isagoo geed yara baad soo iibsatay uu weynaaday kadib baad iin iyo ceeb ku aragtay qadiima waad ku celisay dee inta ku korodhay ma laga goyn karaa maya inaad ka goosto kalama adhi kar ii magdhabana ma soconayso oo caqdi laguma gaar yeeli karaa arrinka addoonkiibaa xirfad bartay iyo aqoon dee xirfaddii aqoontii ma laga jari karaa isagoo ka maran ma la celin karaa maya ii magdhowna ma odhan kartido wax markaa heshiis lagu gaar yeeli kara maaha waa taabicu taabicun wa tatbacu lasla waa licadami imkaani ifraadiha wax markaa laga reebi kara shaygii oo laga sooci kara ma aha wlmunfasilatu buu ihi waxaa shayga kusoo kordhay ee ka go-ani kalweladi waa sida wixii uu dhalay iyo walujrati iyo kiradii uu soo saaray laa tamnacu diidi mayso horta aradda diidi mayso shaygii in la celiyo oo dee radinta waxaa keensaday oo sabab u ah ceebta shaygu uu leeyahay ceebtina waa qaa'ima way jirta markaa shaygii wuu dhalay diidi maysa in ceebtii uu lahaa lagu celiyo amaba se lacag iyo kharash buu soo saaray oo waa lagu shaqeeyey diidi maysa in iintii iyo ceebtii uu lahaa lagu celiyo waaya haddaba yaa leh ziyaadadii shayga ku dheganeed waxaanu ihi way raacaysaa haddii shaygii la celiyo tan aan ku dheganayna ka soocan ka warane ka madaxa bannaan wa hiya ziyaadadan munfasilka ay lilmushtari bay u sugnaatay iibsada goorma waa in radda waa hadduu shaygii celiyo bacda alqabdi markuu guddoontay uu la wareegay kadib wakadaa saasoo taasi markaa khilaaf male weyaan macnaheedu wakadaa saasoo kale weeyaan xukumku qablahu intaanu guddooman ka horba hadduu ceebta ku ogaado iibkii uu fasaho fil asaxi oo tan dambe iyada khilaaf qawi ah ayaa ku jira waayo marka masaladan maxaa u daliila neef xoolaa baad iibsatay neefkaasi muu rimanay markaad iibsatay intaad haysay buu rimay wuu dhalay ceeb baad ku ogaatay qofkii baad doonaysaa inaad ku celiso neefkii uu dhalay yaa iska leh waxaa iska leh qofkii shayga iibsaday ee ceeb uu yeeshay awgeed u celiyey ayaa iska leh gaadhi baad iibsatay waad ku xamaasho waad ku shaqaysay waxbuu soo saaray gaadhigii waxaa la mida beer baad iibsatay midhaad ka guratay intaa dabeed buu shayga ceeb yeeshay waad celisay gaadhigu lacagti uu soo saaray iyo midhihii beerta laga gurtay iyo neefkii xoolee soo kordhay iyo caanihii laga maalay wixii oo dhan waxaa iskale mushtarigaa shayga celiyey ma ku doodi karo iibiyuhu dee shayga anaaloo waata laygu soo celiyey wixii uu dhalayna anuu maxaan u yeelan waayo kuma doodi karo waayo meesha nas iyo daliil baa yaal waktigii nebiga calayh isalaatu wasalaam laba saxaabe waxay kala iibsadeen addoon addoonkiibaa kii iibsaday inuu ku arkayo ceeb kii uu ka iibsaday buu ku celiyo lacagteedii soo celi buuri kiibaa markaa dooday oo wuxuu yihi rasuulka ilaahayow dee addoonkan ninkan wuu ku shaqaystay oo lacag buu soo saarayo wuu adeegsanaye wuxuu soo saaray dee hay siiyo haddii uu adeegsanayena dee ujiro iyo mushqaayad hayga siiy laba addoonkaygu isticmaalay gaadhigi waa la mid saaynu sheegnay oo tusaalaha dee addoonka gaadhaa lagu bedeli kara awr baa lagu bedeli karaa o ad iibsatay oo aad kirayso lacag aad kusoo saartay ama aada rarto aad adeegsatay kadib ceeb ceeb u yeeshay awgeed aad u celisay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi alkharaaju bidamaan shayga la kala iibsaday ee iibkiisii lagu kala noqday faa'iidooyinkii shaygaasi uu yeeshay intii iibsaduhu uu hayey iibsadaha iska leh waxaana loo dhigayaa bimacnaa ay muqaabil u yihiin faa'iidooyinkaasi damaanka oo shaygu mar haddii qofkii iibsaday uu guddoonto uu la wareego damaankiisu galay soo maa bimacnaa hadduu dhinto dee isagu ka dhinta awrku hadduu dhiman laayuu ka dhiman la dee qofka iibsaday soo maa marka lama odhanay hadduu dhintana aduu kaa dhiman lahaa faa'iidooyinkiisina haddaad celisa ma lihid lama odhan karo gaadhigu hadduu gubto tusaalahaan ama uu qalibmo markii la kala iibsado la kala guddoontay kadib yuu ka dhiman lahaa qofka iibsaday buu ka dhiman lahaa kaa uu ka dhiman lahaabaa faa'iidooyinkiisana le haba celiyabe oo algunmu bilgurmi faa'iidada shayga waxaa loo dhigaa bimacnaa ay u go-aysaa khasaarihiisa waman calayhi gurmu shay lahu gurmu qofka shayga khasaarihiisu uu dul yaal ayaa faa'iidadiisana iska leh saasuu nabigu alayh salatu salaam ku kala kaxeeyey xadiidkan abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey waan waxaanu noqday xadiidkani qaacida min alqawaacid alfiqiya qawaacid alfiqiya qaar baa ka mida naskoodu uu yahay lafdu xadiidin xadiid lafdigu uu yahay sida tan iyo laa dara walaa diraar iyo iyo kuwo kaleba waa jiraa waaye walow baacahaa buu ihi addoontii hadduu iibiyo xaamilan iyadoo uur leh oo fanfasala ilmihii uu ka soocmo dee uu ka soo baxo raddahu wuu celin doonaa ilmihii macaha la jirkeedu celin fil adhari isagu yeelan maayo addoontii nagaba daayo hal riman baad iibsatay oo la isla ogaa inay rimanayd markaad kala iibsanayseen hashii intaa intii adigu aada haysay haddaad mushtarigii taa ay dhashay hashii ceeb ay yeelatay awgeed baad qofkii ugu celisay neefkii yaraa ka waran dee neefka haddaanay sidan oo intaad adigu haysay ay rintay horeynu usoo aragno adaa iska leh laakiin hadda maxaa laga hadlayaa neef iyadoo ku riman ay kuula timi iyadoo sida ay kuula timi kaasi wuu la noqonayaa buu ku leeyahay waxaana masaladu ku binaysan tahay oo ku dhisantahay ana alxamla yuclamu shayga dhadigii inuu caloosha wax ku sido in la ogaan karo waxaa xukunkanna lagu dhisay neefkani soo muu rimanayn markaad iibsanaysa waxaa caloosha ku jiraa dee lacagtaad ku iibsatay qaybu ka ah oo neefka riman iyo iyo neefka galoofta ay isku qiimo ma noqdaan markaa ma odhan kartid waan la hadhayaa saad ula hadhaysa wixii lagaa iibiyey buu ka mid ahaabe oo lacagta qayb ka mid ahbay siaa ku beegnaydbe waad raacinaysaa buu leeyahy qowlka adharkaa marka la eego aanigu wuxuu leeyahy la oo xamliga inaan la ogaan karin waxaa caloosha ku jira ayuu ku dhisan yahay waayo walaa yamnacu diidi maayo alradda shaygii la kala iibsaday ceebta lagu ogaaday celintiisa alistikhdaamu adeegsigu diidi maayo bilijmac bilaa khilaaf wawadcu thayibi addoontii marka horeba carmalka ahayd aan bikriga aan ahayn galmoodka loo galmoodaa ceeb lagu ogaaday in lagu celiyo diidi maayo oo qofkii lama odhanayo waad waad isticmaasha hadda waxaa loo jeedaa ceebta intaanu ku ogaan ka hor isticmaalka uu isticmaalay baa loo jeeda diidi maayo shaygii ceebta uu ku ogaaday inuu celiyo hadduu gurigii sanad ku jiro intaa dabeed ceeb ku ogaaday hadduu gaarigii sanad watay bil watay toddobaad watay oo intaa dabeed ceeb uu ku ogaaday alaab uu ku gurayey hadduu doono uu kireynayey intaanu ceebta ku ogaaday arrimahaasi inuu celiyo u diidi maayo addoontii fayibka ahayd macnaa bikriga aan ahayn intaanu ceebta ku ogaan hadduu u galmooday inuu ceebta maruu ku ogaaday uu celiyo arrintaasi ka hor istaagi mayso maxaa la yeelay waxba lama yeelin waxalaalo wax la yeelay maa jir athayib maxaa ku baxay oo inoo soo socda albikr hadday bikri ahayd oo uu bikra jebiyey taasi waa waxbuu yeelay oo dee waa ceeb cusub iin cusub oo u yeelay weeyaan taas way inoo soo socota laakiin tan marka horeba thayibka ahayd waxba ma yeelin dee istikdaamkun bay la mid tahay oo huyuubada iyo bikro la-aantu ceeb soo darisay maaha dee marka horeba way lahay waftidaadu lbikri buu yihi addoontii bikrada ahayd bikra jebinteedu bacdalqabdi la bikra jebiyo markuu guddoomay kadib wuxuu ku bikra jebiyey ha noqdo inuu u galmooday ama wax kalaba naqsun weeye waa nuqsaan oo xadaa soo dariyey mushtariga agtiisa kusoo dariyey wa qablahu intaanu guddooman ka hor bikrad jabka ay bikrad jabtaana jinaayatu weeye waa waxyeelo cala almabiici shaygii la kala iibsaday lagu sameeyey qabla alqabdi intaan la guddooman lagu sameeyey taasina way noo soo socota wuxuu leeyahy addoon bikriya baa laga iibiyey intii uu hayay bay bikrad jabta bikrad jabkaas waa ceeb cusuboo mushtariga agtiisa kusoo darisay xukunkeedana waynu arki doonaa ayib ama horu inoo soo marayba addoontii uu iibsadee bikrada ahayd inta aanu la wareegin oonu guddooman aanay damaankiisa gelin oo fii damaanilbaayici ay tahay ayuu bikra jebiyey waa jinaaya waa nabar ugu geystay oo kale markaa cidda bikra jebisay ayaa la eegaya ma baayica bikra jebiyey ma mushtarigaa bikrad jebiyey ma midaan labadoodaba ahayn baa bikrad jebiyey ma aafa samaawiya baa ku dhacdo musiibo kala heshay oo arrintaasi sabab u noqotay kii la eegabana xukumkiisu way noo soo socdaa waxaa laga yeelaya faslun atasriyatu buu yihi fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fi tasriya tasriyadu waa noocun min anwaac alcuyuub fi lmabiicaat ceebaha iyo iimaha waxyaabaha la kala iibsadaa ay yeeshaan mid ka mida weeye ceebaha iyo iimaha waxyaabaha la kala iibsadaa ay yeeshaan waa laba nooc mid waa mid qofka shayga iibiyey laftiisu uu u yeelay shayga oo khiyaano ku timi iyo qish ceeb isagu u yeelay ayuu qofkii ka iibsaday wuu qariyey saa tasriyadoo kale neefkii buu gaaxiyey si uu ugu muuqdo neef caano badan markaasuu qofkii ka ibi markaa neefkiina ha dhowtoole wuxuu soo baxay neef aan caano badnayn oo sidii la moodaya aan ahayn markaa qish baa la socda dee ceebtan wuxuu ihi atasriyatu gaaxinta la gaaxiye neefkii la iibinayey xaraamun wey tuhbitu waanay sugaysaa gaaxintaasi alkhiyaana oo qofkii iibsaday iibkaa inuu ka noqdo ayaa markuu ogaado in la gaaxiyey uu xaq u yeelanaya cala alfawri bay u sugaysaa si dhaqso oo deg dega waa inuu mar allaale markuu ogaado waa inuu ka noqdo dee waa nooc min anwaac alcuyuub wax allaale wixii la idhaahdo naqiiso iyo ceeb shaygu uu leeyeyna waxa weeyaan khiyaarka kala doorashada la kala dooranay in iibkii lagu fasakhiyo in sidiisa loo daaya waa cala alfawr mar allaale marka la ogaadaba waa in hawshaasi lagu dhaqaaqo atasriyatu xaraamun buu yihi markaa neefka lamaba gaaxin kara miyaa gaaxintu waa maxay waa in la lisi waayo neefka wa tarku xaliibihaa muddatan liyajtamica liyajtamica fii darciha neefka haddii la iibinayo waa xaaraan oo dee qish bay noqonaysaa nebiguna muxuu yihi man gashanaa falaysa mina maxaa lamida waxyaabaha kale ee xoolaha la kala iibsanayo lagu sameeyo ee qofkii iibsanayey si aan xaqiiqadiisa ahayn ugu sawiraya sida neefkii in sonkor la waraabiyo ama milix si uu neefka ugu muuqdo neef khilis inuu yahay isagoo xaqiiqatan weyda mar haddii la iibinayo waxyaabaha noocaasa in lagu sameeyo banaana waa qishkaa nebigu u diiday oo qishku waa shayga in ceebtiisii la qariyo amaba se wanaag aanu lahayn dadka loo muujiyo loo tuso inuu leeyahay labaduba waa qish nebiguna alayh salatu salaam uu dayriyey qofka qishkaa sameeya man kashanaa falaysa mina buuri neefka haddaan la iibinayn ma la gaaxin karaa waxay ku xidhan tahay gaaxintu miyay wax yeelaysaa mise waxba yeeli mayso haddii neefka ay dhibayso lama ogola haddii si aanay neefka dhibayn waxaad odhan kartaa habeenkii inan liso waan iska daynayaa subaxii unbaan caanaa ka wada maalaya mar haddaanay neefka wax dhiba ku hayn nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu uhi laa tasuru libila walghanama geela iyo adhiga ha gaaxinina yacnaa marka aada iibinaysaan faman ibtaacahaa qofka iibsada bacda dalika fahuwa bikhayri nadareyn neefkii oo la gaaxiyey qofka iibsadaa waxa uu door leeyahay inuu iska haystiyo inuu iibkii ka noqdo bacda an xalabaha markuu lise kadib in radiyaha amsakaha haddii sidii markaa ay u muuqatay ay noqoto uu iska haysan wain sakhitahaa raddaha wa saacan min tamrin haddii neefku sidii uu moodayay uu noqon waayo uu noqdo neef markaa la candho weyna caano lagu daayo o laga lisi waayey wuu celin caanihii uu ka maalayna wuxuu ku magdhabi saac timira wuxuu ku magdhabi doonaa bukhaari muslim baa xadiidka wariya min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu marka hadduu shayga iib awgii u gaaxiyey iyo hadduu ujeeddo kale u gaaxiyey waa isku mid mar haddii isagoo gaaxsan la iibsaday xukunku waa sidaa lagu sheegay qofkii iibsaday wuxuu khiyaar u yeelanayaa haddii ay soo baxdo inuunu ahaa neef la gaaxiyey oo caanahan ka muuqda aanay ka dhab ahayn inuu iibkii fasakha ayuu xaq u yeelanayaa abuu xaniifa isagu waa diiday arrintan xadiidkana wuu awilay waxyaabaha ay xujaysteenna waxaa ka mid a waxay ihahdeen waxaa caaniin ha celiya maxaa loo odhan waaye ila saac timira raaciin baa la yihi haddii caaniin tusaalahaan uu isticmaalo meesha ay ka baxeen qiimahoodii ha celiya maxaa loo odhan waaye ilaa ashaau yudmanu bimiliha aw biqiimatihi saaca timirti wuxuu noqon karaa mid caanaha ka qaalisan waxaa kaloo u noqon karaa caanahu mid ay ka qaalisan yihiin marka maxaa saac timira loo xadiday taa jamaahiirulculamaa way ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen hormay arrinka xagga aad ka egteen ma ahee qofkii neefka iibsaday ee kaxaystay ee maalay wuxuu ka lisaya war u haya waxaa dhici karta kii iibiyey inuu idhaahdo caano badan baad ka listay shan litir baad ka listay isna u dhaa war kama listin ee laba litir baan ka listay markaa si aan laysuga qabsanba mas'alada xukunkeedu caanaha waxaa lagu magdhabayo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam xad buu u yeelay waay waqiila waxaa la yihi yamtadu wuu fidsanaanayaa khiyaarku alaaثata ayaami saddex maalmood markuu liso kadib ayuu khiyaar yeelanayaa oo khiyaarku calى اlfawr maaha waxaanay deliishadeen man ishtaraa shaatan musaraata fahuwa bilkhiyaari alaaثata ayaami muslim baa wariyay saddex maalmood ayuu ikhtiyaar leeyahy saddex maalmood markuu liso kadib ayuu leeyahy maxay ikhtiyaar sida waxaa loo yidhi in wa iska caddahayo dee xooluhu waxaa dhici karta in sabab awgeed caanaha ay u yareeyaan oo neefka waxaa dhici karta caanihii ka muuqday inay ka dhab ahaayeen laakiin sababta caanihii ay u yaraadeen ay tahay xeradii oo u garan waayey inuu safar soo galay oo uu daalay tusaale ahaan in xoolo markaa waageen uu ku dhex noqday loo keenay oo dee ay hirdiyeen ama ay qaniineen ama dhibaato kale dee ay u geysteen oo sababta caanaha u yareeta ay tahay markaa neefkii waa fursad la siinaya saddex maalmood markaad listo haddii caanihii ka muuqday aad ka weyda waxaa caddaatay neefkan inuu ahaa neef la gaaxiyey oo lagugu khalday markaa waad iska celin kartaa kanuu qiilka ka dhigay uhi waqiila imtadu alaaata ayaamin ayaa naska xadiidka waafaqsan oo riwaayadani waxay qeydaysaa riwaayadka muطlaqa ah saddex cisho aan sheegeen waana nasu shaaficiyi raximah اllah oo nasa calى dalika fi اlimlaa saxaxu kaiiruun in badanoo mutaahiriinta shaaficiyada ka midiina ka uu qiilka ku sheegay bay doorteen waxaa ka mida asubki addamiir wuxu uhi huwa اlxaq wa qaala qaala اlqushayriyu inahu sawaab waxaa kaloo damiir uu yihi sidaas saxda waa inuu saddex maalmood khiyaarkiisu uu jirayo waayahay fain radda hadduu celiyo bacda talafi labani caanuhu markii ay meesha ka baxeen kadib radda waa celin macahaa daabada maceeda saaca tamri saaca timira buu celin sida xadiida ku cad laakiin bacda talafi labani ma shardi baa inay caanuhu meesha ka baxeen maya xataa caanihii oo yaala inuu celiyo waajib kuma ah saac timira waayo nebigu calayh salatu wasalaam caanihii inay nool yihiin iyo in ay dhinteen oo meesha ay ka baxeen isagoon kala qaadin buu yihi nebigu raddahaa wasaacan min tamrin marka hadalkiisa waxaa laga fahmayaa haddii caanihii ay baaqi yihiin inaan timir la celinahayn bal sida saxdii waxa weeye in caanihii oo baaqi ah la celin karo timir la celin karo waqiila waxaa yihi yakfi waxaa ku filan saacu quutin timirtu shardi maahe saaca raashina baa la raacin karaa riwaayad bay ku soo aroortay ereyga طacaamu ku soo arooray waana riwaayadka muslim riwaayad ka mida dee qiyaasna waa lagu sugi karaayo waxaa la odhan karaa timirta طacaamkii raashigii kalena waa loga qiyaas qaadanaya waa la odhan karaa walaa saxu buu ihi ana saaca saacu laa yakhtalif kala duwanaan maayo bikahrati labani caanaha badnaantooda awgeed ku kala duwanaan maayo oo la odhan maayo hadday caanuhu badan yihiin saaca laga badiyo hadday yar yihiin saaca laga yareeyo hadday dhexdhexaad yihiin saaca laga lama odhanayo caanuhu ha yaraadaan ha badnaadaan dhexdhexaad ha noqdaan saacun weeye liiطlaaq ilkhabar waayo xadiidku raddahaa wasaacan min tamrin buu yihi ta kale dee ujeeddadu saynu sheegna waa in khilaafka albaabada laga xidho lasoo afjaro ile haddii kale miyay yaraayeen miyay badnaayeen baa la isku qabsanayaabee waay wa ana khiyaarahaa buu ihi wal asax wejiga asaxahay ana khiyaarahaa khiyaarka iyo dooryeelashada ku tacalluqa daabadu laa yakhtasu kuma gaar aha binacami nicmooleyda kuma gaar aha oo lama odhanaya haddii geel iyo lo iyo ari la kala iibsaday baa oo la gaaxiyey buu qofku khiyaar u yeelanayaa inuu haysto iyo inuu iska celiyo oo geela iyo ariga labadaa naskaa kusoo arooray labadana waa loo qiyaas qaatay haddana saddexdoodaba isku daro saddexdooda xukunkani kuma gaar aha buuri qofkii xoolo aan saddexda ahayn iibsada iyagana saasoo kale oo oo caana leh oo la gaaxiyey iyagana wuu ku celin karaa qofkii bal yacumu wuxuu xukunkani caam yeelayaa kula maakuulin mid kasta oo la cuno ayuu caam yeelaya waljaariyata buu gaarhaya addoontii la kala iibsaday ee irmaanayd iyo wal ataana dameertii markaa la kala iibsaday ee dabjoogta ahayd iyaduna irmaanayd intaba waxa weeyaan wuu celin karaa hadduu ogaado inay ahaayeen kuwo la gaaxiye inay ahaayeen waxay leeyihin riwaayadda abi daawud waxaa ku sugan man baaca muxafalatan qofka iibiya neef la gaaxiyey mid la gaaxiyey xafalatana waa nakiro fi siyaaqi shardi marka cumuum bay faa'iideynaysaa neef kastoo la gaaxiyeyba ama noole kastoo la gaaxiyey baa soo gelaya lakiin riwaayaddaas waa daciif wey aanigu wuxuu leeyay me xukumku wuxuu ku gaar yahay nicmooleyda oo geela iyo ariga xadiidkaa magacaabay lo-dina waa looga qiyaas qaata xayawaanaad kale soo geli maayaan sababtaana soo gelayn waa maxay saddexdaasi waxay leeyihiin caano loo qastiyo laakiin xayawaanaadka kale caano loo qastiye ma laha walow kuwa caanoodu xalaal yihiin baa ha noqdaan sida kuwa hilibkoodu xalaashaya naadiran baa loo qastiyaa bay yidhahdeen wuxuu yihi walaa yaruddu macahumaa shay-an mid kastoo hilibkiisa la cuno iyo jaariye ama waxaad tidhahdaayen addoonta iyo dameerta hadduu ceebtaa ku celiyo laa yaruddu celin maayo macahumaa macooda shay-an waxba raacin maayo oo sababtaan waxba aan u raacinayn waa maxay lianna dameerta caanaheedu waa najaas dameertan dabjoogta ah marka ma najaas baa magdhow laga bixinaya marka laa ciwada lahu waayo addoonta caanaheedu ma najaas baa maya dumarka caanadu najaas maaha shay daahira bani aadam baaba ku koree laakiin laa yuctaadu canhu haaliban sida haalibka ah wax laguma bedesho marka qaarkoodda way dhacdaa in ilmihii mid aan hooyadii in loo kireeyo nuujintii nuujinteeda in loo kireeyo way dhacdaa lakin sida haalibka waxba laguma bedesho walihaadaaba waxba la raacinayo wa fi ljaariyati addoonta wejun baa ku sugan labadoodaba wejiguu ku sugan yahay laakiin ka addoonta ku sugan baa xoog badan wejigani muxuu leeyahy addoontii irmaanayd haddii gaaxin marka hore la gaaxiye awgeed aad ku celiso sac timira waa inaad raaciso sidii caanihii waxa weeyaan nicmooleyda waayo dee caanahan ciwad iyo bedel waa laga qaadan karaa oo inaga le ilmi yaraa mid aan hooyadii ahayn baa loo kirayn karaa si ay u muujiso calaa kulli xaal neefku ama nooluhu nicmoole ha noqdo ama yaanu noqon mar hadday caanihiisu nafci leeyihiin nafciyaanay dadba u lahaane duunyaba ha u lahaadaane dee maqsuud bay noqonayaan oo dameerta caana lagama maali karo caanaheedu waa najaas laakiin dee neefkeeday korinaysaa ta caanahadi taaan caanaha lahayna dee neefkeediibaa ayaa dee baktiyaya ama korniinkiisu uu xumaanaya wa xabsu maa ilqanaati buu ihi kanaalka biyihiisii in la xidho iyo waraxa midxinkii saliidda lagu ridqayey almursali in isna la xidho waraxa iyo midxinkii almursali ee isaguna ahaa mid la furay cinda albayci marka la iibinayo wa taxmiilu lweji addoonta wejigeeda in la caseeyo iscadayntu ilaa waktigaasay jirtay soo ma arkeysa addoontii buu iib geynayaayo wuu sii cadaynayaa si ay ugu muuqato mid gabadh cadde oo loo iibsado wa taswiidu shacar iyo timihii in la madoobeeyo addoon ceraysatay wayaanoo timihu madoobeynayaa si loogu qaato inan daayar ama addoon buu iibinayaayo ceraysto odayoo toddobaatan jir ahoo si loo idhaahdo waa konton jir meelaha ama waa afartan jir buu timaa u madoobeynaya waa la isku khaldaya timaa la madoobeynaya soo ma arkeysa wa tajciiduhu timihiisa addoonka timihiisa in laga dhigo mujacad macanaa in laga dhigo mid waxa weeyaan leexleexsan oo tusaale ahaan dee saa usoo laalaaba in laga dhigo yuhbitu wuxuu sugayaa alkhiyaara qofkii khiyaar buu sugaya oo kanaal baa beer baa lagaa iibiyey kanaal biyuhu ay usoo maraan bay leedahay kanaalkii maxaa la sameeyey markii lagu tusayey waa la xidho afkaa laga xidhayoo biyi baa ku ururay markii aada soo dul istaagtay baa laga furay xadhiggii biyo badan baa maraya sooma maalintii labaad baad mashiinkii soo istaadhay ama biyi baad kusoo furtay laba diniiniq yarba markaa ceeb uu lahaa oo dee laguu khiyaamay oo laguu qariyo weye waxaa la mid a baalka lagu ridqo se mooyahoo kalea ee waxyaabaha saliidda le saliidda lagaga saaro ayaa isagana meeshii saliidda laga sii daynaya baa la xidhay dabeetana markii lagaa iibinaya baa la furayoo saliid badan baa ka soo daadatay inuu aada wax u ridqayaabaa lagu tusay maalintii dambaad adigu ku gurtay sinsin kale ama midhii saytuunkaad ku gurtayoo saliidba ka saari maayaba waxyaroo dininiqaba tiftifa baa ka socotaba waa ceebaad ku celin karto addoon baa lagaa iibiyey cad shaw caddaanka umay dhalanbe waa la caddeeyey waxbaa la mariyey ama ama timihii baa la madoobeeyey ama waxaa la sameeyey tajciidu shacri waa sida dhalinyartu iminka ay sameeyaan timi baa la maydhayaa jil iyo waxbaa la marinayaa timi yaro kuuskuusanoo aada moodo kuwa hadda guntimo lagu xidhay laga furfuray ayay noqonayaan maxaa lagu falaya kuwa noocaasa waxaa leeyiy ninku hadduu timo bisa leeyahay nin jiljiricsan inuu yahay ayay calaamad u tahay laakiin hadday timihiisu timaha taagtaagan yihiin haba jilicsanaadaanbe waxay calaamad u tahay nin adag inuu yahay ninkana dee xoog iyo shaqaa loo iibsanaya laakiin tajciidka loogama jeedo in timihii la jureeyo oo ka shacri suudaani laga dhiga bay idhaahdaan suudaanta maxaa inaga ku jira dadka madmadoobaa loo jeedaa maaha wadankaa suudaan la idhaahdee almuhim tima adagta in timihii tima tima adagta timahoodoo kale laga dhigo oo juro laga dhigo looma jeedo halkan waxaa looga jeedaa timihiisi haba jilicsanaadaanbe timo markaa iltiwaa iyo inqibaad leh oo isku dhegdhegan oo aada moodo inay raama yihiin oo kale in laga haddii laga dhigo khiyaar baad yeelanaysa yuhbit lkhiyaara laa ladku thawbi maradiisii in khad lagu dhoobaa khiyaar kuu yeeli mayso takhyiilan awgeed loogu dhoobo malagelin ama moodsiin la moodsiinayo likitaabatihi inuu yahay mid wax qora fi lasaxi addoonkii baa lagaa iibinayaa waxaa la soo mariyey dharkiisoo dhan khad si lagu moodsiiyo inuu yahay mid kaatiba wax qora arrinta noocaasi hadhowna waxa soo baxday inaan waxba qorin arrintaasi khiyaar miyay kuu yeelaysaa khiyaar kuu yeeli mayso waayo khadku asbaabo kalu qofka u mari karaa inuu khadka diyaariyo ama wuxuu ka shaqeeyaaba ay tahay inuu khad diyaariyo inuu mid tusaaleaan wax dhigta yahay laakiin weli qoris aan baran adaa markaa taqsiir iyo gaabin sameeyo dee waad weydiin lahay waxaa la mid ah waxaa loo soo xidhay addoonka waxaa loo soo xidhay qalabkii dhakhaatiirta dharkii cadcadaaya dhakhaatiirta loo soo xidhay dabeetana markaasaa lagaa iibiyey waxa waad u qaadatay inuu dhakhtar yahay hadhow buu soo baxay nimaan dhakhtar iyo waxaa cilmigiisa aan shaqo ku lahayn khiyaar ma u leedahay iibkaa inaad ka noqoto maya waayo dee inaad maro wax ku dhista maaha iyo khad qofka marmara iyo haddaad doonayso sifada dee inaad weydiisaaba inaad tira war addoonku kaatib ma ii inaad tiraahdo dhakhtar ma yahay oo wax iska hubisaaba ahayd adaa markaa taqsiir sameeyey والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين